asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtada maanta xubinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee hadba wax hor leh inoo sheegta ama tusaale hor leh ina siisa ama mawduuc hor leh qiimaysa xisaabteennaas oo aan inta badan ku jarjarno ama aan ku jeexjeexno ilaan xubnaha farada badan ee aan sheegayno waa qayb xisaabeed oo qaarkood ayaa waxay kula gelayaan inay saynis camal kula noqdaan saddexdaas qaybood ayayba kuula dhici karaan oo qaybo ay nooceeda u dhici karto qaybbaa saynis kuu noqon karta qaybna dhaqan qaybna digniin bay kula geli kartaa qaybahaasoo fara badan oo iyagu ishuwan oo noocyo badan u dhaca ayay kula noqon karaan ama ay u qaybsami karaan ama ay kuula kici karaan xubnaha murtida maanta ee aan halkan ka soo jeedinno mideennan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa tu saddexleydeennii ka mida haddii rabbi idmo waxaa la yidhi ama aan leenahay waxaa la yidhi hadalku saddex saddex lagu daray buu ku fiican yahay inuu yahay hadalku sidiisaba saddex saddex lagu daray inuu mid u noqdo ayuu ku fiican yahay weeye inuu yahay saddexdaa saddexdaa lagu daray ee uu hadalku ku fiican yahay midkood inuu noqdo ama saddexdood ay saa isugu ladhnaadaan ayaa waxay kale yihiin saddexdan saddexdaa lagu daray cilmi iyo xaq cibaado iyo dan cabir iyo sixid aad ugu fiirso dhegaystow saanu ku leeyahay qoraaga xubintu waxa uu ku leeyahay waa cilmi iyo xaq cibaadiya dan cabir iyo saxid saddexdaasoo saddexdaa lagu daray ayuu hadalku ku fiican yahay inuu noqdu ku leeyahy ama midkood inuu ku salaysay tusaale midda u horraysa waxaa weeye waa cilmi iyo xaq dee mar haddaad cilmi leedahay cilmigaad leedahay ha noqdo mid xaqi eebba ku tusahay aad xaqana ku gudanayso xaqana aad ku meelmarinayso haddii aad cilmi leedahay cilmigaaguna uusan mid xaqa yaqaana ahayn dee adeer meel cidlaad fadhidaaye cilmi ma lihid ee cilmigu waa midka xaqa ku tuso ee xaqa eebbe ku bara ee xaqa ummadda ku bara ee xaqa dhulka ku bara ee xaqa horumarka ku bara ee xaqa ubadka ku bara ee xaqa wax soo saarka ku bara ee xaqa danta ku bara ee xaqa wadajirka ku bara ee xaqa dariska ku bara ee xaqa ehelka ku bara kaas ayaa ah xaq waa cilmiga xaqa ku bara weeye kaas oo saasay leedahayo waa cilmigu inuu xaqa ku baraa oo xaqa kugu aadan xaqa mas-uuliyaddaada xaqa maaragtay maamulidaada xaqa waxqabadkaaga waa inuu xaqa inuu ku tuso weeye cilmigu taas ayuu ku leeyahy waa cilmiya xaq waa midda koowaad waa midda labaadee waa cibaado iyo dan waa cibaadadii iyo dantii inaad labadaba isku waddo sababtoo ah cibaadadu maxay tahay dee dantaadad cibaadaysanaysaa haddaadan eebbo xusin naarba hadhow lagugu tuuriyo adaa og inaad gubanaysa haddaadan eebbo xusin dee khaa'in baad noqonaysa haddaadan eebbo xusin eebba kuma gargaarayo howlahaasoo dhan waxaa loo baahan yahay dantii danta ummadda waxay ku jirtaa inay haddii ilaahay kuu idmahayo ay mid eebbe caabuddo inay ummaddu noqoto ayaaba dantiiba ku jirtaaba saasuu ku leeyahoo saasuu kuu tusay cibaadiya dan weeye maba kala haraanba ilahay baad baryaysaa ood tasbiixsanaysaa ood subxaanalaysanaysaa ilahay baad sharki ka magangelaysaa ilaad dhibaatada ka magangelaysaa ilahay baad wanaag ka baryaysaa dantaadii weeye waxaad ilahay ka baryaysa ogow hadda dantaadii baad baryaysaa cibaadadaadna ku saxaysaa taas weeyaanu cibaadadaad ku baryaysaa haddaadan cibaadaysanin dee eebba baryadiis waxba kuma tarayso oo eebba kaama aqbalahayo haddaadan ahaynba mid jidkiisii ku toosan barya lagaama aqbalahay haye waa qaybta saddexaad waa cabir iyo sixid inaad waxan qiimayso ood ada waxan maxaa ka imaan kara dhibaatada uu keeni karo maxay tahay maxaad ku saxaysaa marka waxaad ku saxaysaa run runtii baad ku saxaysaayo waxa wax saxaa waa runta runta sideedaba ragga kama nixisa waa tii layidhio runta ayaa ah midda wax saxaysa saasaa lagu leeyahay xubinteenna murtada maanta maahmaada maantaan kusoo qaadanayno xubinteenna murtada maanta idamka eb waxaa la yidhi ragna damac kama dhammaano dumarna naxariisi kama dhammaato